kadib xaaladaha ciyaal weerada ah oo kusoo noqnoqday xaafadaha magaalada jowhar ah ayaa maamulka xaafadda hanti wadaag ee magaalada jowhar ay kasoo saareen baaq ku aadan dhaqdhaqaaqyada ciyaal weerada ee xaafadaasi ka jira iyo mugdiga xilliga habeenka waxaana guud ahaan dadweynaha ku nool xaafadda hanti wadaaga la faray in ay leerar ku xiraan guryaha hortooda ah si loo soo celiyo bilicda xaafadda loogana warqabo cid kasta oo dhibaataynaysa bulshada ku nool xaafadda hanti wadaag ee magaalada jowhar waxaan rabnaa marka midda waa midaas jidadka iyo macnaha buurarkii carada eeday oo biyo ay mari lahayn midda labaad waa in si degdega loo xiraa nalalkii banaanka lagu xiraayay dhibaatada badan ay ka timid maalmahan waa ogtihiin magaaladii taleefoono dhicid amni daro bakti hormaa bilowday marka kama rabno qof walba roobka maadaama la galayo luuq walba qofka waayeelka inuu mari karo uu masaajidka ka aadi karo ilmuhu dugsi ka aadi karaan iskool habeenleya ka aadi karaan ayaan u baahannahay nalalkii banaanka hala xiro laga bilaabo taariikhdan maanta oo macnaha barnaamijkan u baxayo hala furo jidadkii hala guro geedyahuudkii geed yahuud iyo nal la madaba ma isa imaan doona malayna hadduu aliraah waa bilaabatay waana bilaabayna waana wadayna hadduu aliraah qof walba gurigaada hortiisa nalka isaga xir waa qofkuu nal ugu jiro waayo qofkuuna nal ugu jirin cid khasbaysa ma jirto koronto dhan ayna ugu jirin marka qofkii gurigiisu nal ka iftiimayo ee loogu yimaado soon banaanka nal ugu shidnayn mas-uuliyad daradaasa saa qaadayo qofka kaloo geedyahuud loogu yimaado gurigiisa derbigiisa mas-uuliyad darada saa qaadayo waxaa kaloo isoo yara jidka weyn ee geelow jaw ee dadku ku xirteen qoryaha xaabada laga keeno bannaanka waa in si deg dega loo furaa inta ka horeyso